magaalada garoobe weber la ka qoobaday shirkada hafurka qorshaha shanta sane ee horumarinta maamulka puntland ee sanadka lamada kun labaatio afarta lamada kun labaatio sagaalka oo iyo wasaaradda qorsheyntii ka bandhigtay horumarada dhaqaalo iyo iskaashiga caalamiga ee puntland shirka weber ku qayb galay madawiinaga puntland siciid cabdulaahi deni wasiire xildhibaano iyo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka seyti wasiirka wasaaradda qorsheynta puntland ya sheegay in shanta sanaha dareerta ayuu diyaariday wasaaradda dhammaan qorsheyaalkii laka hormari lahay dhaqaalo iyo iskaashiga caalamigae haddii lay odhan lahaa maxay in generali ku kala duwan yihiin ka dambe ee samaysmaya iyo kan hadeer aynu qiimayntiisa aragnay khubrada diyaarinaysa waa kala duwanayd oo sidii uu sheegay maxamed cismaan dad lookal ah khuburo ah aqoon u leh u warhaya wacyiga garanaya maxaa la qaban karaa ama aan la qaban karin baa intiisa badan diyaarinaya iyadoo ayan ka maqnayn kaalmada hay-adaha caalamiga ah madawiinaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo inka dambeyntii shirka ku daway waa inuusu tilmaamay in meelo guulolu ku deeri iyo kumid in meelo dowladda sida tooska iyo maalgelyaasa sida amniga dimuquraadiyadda iyo kaabyaalka dhaqaalo
markaan miyiga joogno ama xeebaha joogno waxbaan soo saarnaa laakiin magaalada markii la soo aado waxaa loo haystaa ilaa reer guuraaba ahayn baadiyaha markii laga imaanayo waxaa la yidhahdaa magaalada daaraa la galaayo xafiisyaha la fadhiistaa marka qofku markuu intimahaado wuxuu iska filaayaa shaqada magaalada inay tahay xafiis in la fadhiisto inkastoo hadda dad fara badan oo reer magaalo aan arkay miyigiina ka manaafacansanayo oo beerihii aaday oo xoolihii dhaqanayo oo revolutionkaas inuu socdo aan malaynayo oo runtii soo kobcaayo laakiin waxaan u baahannahay nin kasta oo dhallinyaraa inta joogo degaankii uu ka yimid wixii uga yimid inuu daba socdo oo shaqadii wax ka wado hadduu miyiga ka yimid xoolihii uu daba socdo hadduu beeraha ka yimid beerihii daba socdo hadduu badda ka yimidna wax soo saarkii badda uu qayb ka ahaado maxaa yeelay waxay isdheelitiraysaa joogisteenna magaalada iyo wax soo saarkeenna goobaha wax soo saarka inay isku dheelitirnaato dadkeennii hore oo magaalada soo galay waxay carruurta ku barteen xoolaha miyiga ah wax soo saar ka soo baxa xoolahay u gedi jireen carruurtooda haddana dad badanaa saas wax ugu barteen laakiin wiilkiisaa wax lagu baray ma rabo in uu waalidkiisaa wax ku soo baray uu dib ugu noqdo oo uu la shaqeeyo waa dhibaatada kaloo jirta marka insha allah arrimahaas waxay nooga baahnaan doontaan qorshaha dowladda inaan ku darno oo ugu horayso tacliiminta dadkeenna iyo ku baraarujinta dowladnimadu waxa ay tahay oo ah si wada jir ah in wax looga qabto